Deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku yaala dhul beereedka ugu ballaaran isla markaana ku habboon tacabka dalagyada kala duwan ee la beerto. Kadib fatahaadii webiga Shabeelle ee saameysay dhowaan qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilligan beeraha waqooyi ee Beledweyne ka socda shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin abuurista noocyada kala duwan ee khudaarta iyo sidoo kale falista oo ay wadaan cagafyada loo adeegsado falka beeraha. Waxaana tani ay ku soo aadeysaa xilli dalagyadii dadka deegaanadaasi ay horay u beerteen fatahaadda ay la tagtay, balse dadka deegaanka ayaa dib u bilaabay howlaha tacabka beeraha ay markaasi ka noqdeen fatahaadda webiga Shabeelle. Qaar ka mid ah beeraleyda qooqane iyo sidoo kale Bacaad oo ka mid ah deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlaha tacabka beeraha ay markaasi ku guda jiraan iyagoona sheegay inaysan markaa ka quusan doonin howlaha tacabka beeraha.
sida ujeedo be- meeshaan waa beeraha ku u dhexeeyo bacaad iyo qooqane laakiin waxay ku magacaaban yihiin qooqane beeri qooqane ayaan joognaa biyobaxadii ayaan dhoweyd beeraha waa tasaan waa soo gashay Ee, sida caadigaaba markii biyobaxadu laabatay waxaan ku guda jirnaa tabaca beeraha beeraha waad aragtaan xagga beeraha ku taal tukala waa tanaa tukala caga faafali xagga ilaa tuulada dalag waa isdaba yaallaa marka raggu inay shaqaystaan ay diyaar u yihiin soo dhawaada hadda sida ujeedaan beertaan hadda shaqaaluhu ku jiro waxaa lagu dhigaa batiiq iyo bocor beerta xaggaa waxaa ku yaalla qare ta kaloo geeskaas waxaa ku yaalla waa masago xagga midda kaloo cagafta ku jirto iyadana ee, masagaa lagu ee, qare iyo batiiqa lagu dhigaa xagga masagaa lagu abuuray sisintii waa ka xagaysaa dalag ayuu nuuc waxaan la dhigin ma lahan beeruhu siday u badan yihiin hadda intaan yaroo taaggaa oo intana bacaad u gasho intana qooqane u gasho oo waddada xiriiriso bacaad iyo qooqane dhankeeda galbeedka ah biyuhu jib ahaanba waa ka baxeen ee wixii dhanka bari ka jiro weli waa biyeysan yihin waa arki kartaa waa ka biyeysan yihin wallaahi hadda waktiga maanta lagu jiro ee sidaad ka warqabtaba gobolku abaar u badan yahay maanta hadda fatahaadda timiday oo lambar kow aan barakicin bulshadii magaalada beerihiina u waraabisay ummaddu boqolkiiba boqol waa ku faraxsan tahay waa ka maya maya ma waa hodaynaa inta noolna shacabku waa socda ha waa isdaba joogaa beeruhu qayb qayb qallalan qayb kastoo qallasho fal gaartaba waa shaqada lagu wadaa wallaahi anu duqul mukhtaar daahir la dhahaa biyabaxda wallaahi aad iyo aad ay xool noo saamaysay beeraha waa naga gashay anigan hadda dad kula hadlaayo lix tacabo yaanya sisin sigo bocor waxay iga gelin male cidoo gacan saare yaanyadii halka tiriibo kow aan ka guray oo dalla ahayd moogi anoo kale wax kale aanan ka gurin ay iga gashay hadda maanta waxaan abuuraynaa batiiq qof walba waxaa layidhi qudaarta taagtiisa oga tagtaha layidhi qof waa iska miigeysanaya beertu qof cagafuu ku falanaya qof hadduu su-aal kuu diidan waaba qof kaleetoo la kaashanaya oo oo la falaa marka qof walba si macno isku maarey karo ku maareeya beeruhu